habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeenimo jimco ah oo koob iyo labaatan ay tahay bisha disembar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadda caawa wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan caawana dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida ee etoobiya mustafe maxamed cumar mustafe cagjar oo maanta kulan ku yeeshay wajaale walaac aan muujiyey ma jirin oo ku wajahan somalilan waxay ahayd nasiib darro ka timid maarata hadaba margi sidii hadalkan u dhigay oo laga yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo fullstop meel macnaha joogsi loo samayn lahaa annaga ayaa wax nagu qaban yihiin inaannu abuurno oonu samayno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale deeqaadkan nagu qasbo annagaa cunno waxaa qodobada kale ad ku dhegaysan doontaan ka mida idaacaddeenna fiidnimo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegeyno toddobaadkana isbeddelka itoobiya iyo saamaynta gobolka soomaalida
isbedel kasta horta haddii uu wanaag keenayo waa fiican yahay wax socdo waaye inaan ka harna ma qaba laakiin waa inaan u diyaargarownaa iskuna diyaarinaa sidaan uga faa'iidaysan lahayn fursadaha jira sidaa khadiija u sheegteed in aanu ka fiirsanaa waa muhiim laakiin waxaan aaminsanahay anugu shakhsiyan in ay saldhig u tahay in somalilan iyo soomaaliya ayagu marka hore ay heshiiyaan
waxaa kaloo ad maqli doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka yuurada bulshada rayidka oo ka hadlayay mooshinkii dib ay uga laabteen xildhibaanadii keenay ee ka dhanka ahaa madaxweynaha soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkeenna waad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida sida dad goobjoogayaal ah oo la soo xiriiray v o edaba ay noo xaqiijiyeen lix askari oo ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in ay dhinteen kadib markii miino dhulka la geliyey lagula eegtay gaadiid milatari oo marayay meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada luuq ee gobolka gedo isla wararka ka imaanaya luuq ayaa waxay sheegayaan in gudaha magaalada la arkayay maanta gaari ku ah ciidamada etoobiya ee uralka loo yaqaano oo ay ciidamo saarnaayeen islamarkaasina gudaha magaalada qarax lagula eegta kale waxaa dadka goobjoogayaasha inoo sheegeen in aysa si rasmiya u ogeen khasaaraha ka dhasha qaraxaasi laakiinse dhinaca kale maamulka degmada luuq ee gobolka gado oo aan la xiriira ayaa guddoomiyaha degmadaasi wuxuu qadka telefoonka iigu sheegay in meesha qaraxa uu ka dhacay ay tahay meel u dhow deegaanka yurkud oo soddon iyo shan kilomitir u jirta degmada luuq halkaasi oo uu sheegay in laba qof oo shacab ah ay ku wax noqdeen qaraxaasi islamarkaasina waxa uu beenteeyey gudaha magaalada inuu wax qaraxa ka dhacay
dowladda afghanistan ayaa hoos u dhigtay muhiimadda qorshe la sheegay in lagu dhimayo ciidamada maraykanka ee dalkaasi jooga iyadoo sheegtay in ciidamada ammaanka afghanistan ay awoodaan in dalkooda ay ilaaliyaan oo ay daafacaan saraakiil joogta washington ayaa lagu soo warramay inay sheegeen in madaxweyne trump uu ka fikirayo in afghanistan uu ka soo saaro bar ka mid a ciidamada maraykanka ee gaaraya afar iyo toban kun ee askari ciidamada maraykanka ayaa qayb ka ah howlgalka aan dagaalka ahayn ee nato oo ka kooban labaatan kun oo askari oo howshooda koobaada ay tahay inay tababaraan oo ay la taliyaan ciidamada afghanistan ee dagaalka kula jira daacish iyo tolobaan la taliyaha sure ee madaxweynaha afghanistan fasal fesli ayaa waxa uu sheegay in dhowr kun oo ciidan oo shaqadoodu ay tahay tababar iyo la talinba oo ay joogaan halkaasi qorshaha maraykanka ayaa la sheegay inuu yahay in toddoba kun oo askari ay bilaabaan bisha janaayo inay dalkaasi isaga soo baxaan iyadoo intaa hartana ay dib u bilaaban doonaan bilaha xiga
aqalka wakiilada maraykanka ee uu hogaamiyo jamhuuriga ayaa ansixiyey miisaaniyad kumeel gaar ah oo madaxweyne trump siinaysa shan bilyan oo dollar oo uu codsaday una codsaday dhismaha derbiga uu ka dhisi doono xuduudda xubnaha aqalka ayaa waxaa sharcigan ay ku ansixiyeen cod dhan laba boqol toban iyo toddoba halka boqol sideetan iyo shan ay ka aamuseen xilli dambe oo khamiistii xalay ah iyadoo ay rajeynayaan inay taasi weciso hakad ku yimaado howlaha dowladda sharcigan ayaa waxa uu imaanayaa isagoo u gudbaya aqalka sanadka halkaasi oo aysan jirin wax rajo ah oo laga qabo in lagu ansixiyo trump ayaa ku adkaystay in miisaaniyadda lagu soo daro lacagta dhismaha derbiga laga dhisayo xuduudda mexico isagoo sidoo kaleetana sheegay in hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada aysan u saxiixi doonin sharcigan haddii aysan lacagtaasi ku jirin hogaamiyaha xubnaha waa hogaamiyaha hogaamisada xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ee aqalka sanadka george shomer ayaa isagu waxa uu ku eedeeyey madaxweynuhu in uu qalalaase gelinayo dalka isaga oo dadka dowladda maraykanka uu hogaamiyana sheegay in shaqadu ay ka istaagi karto haddii aan wada xaajood la gaarin
wafdiyo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar ayaa kulan waxa ay ku yeesheen maanta magaalo xuduudeedka wajaale gaar ahaana dhinaca somalilan kulankaasi oo saacado qaatay ayaa laisku afkartay qodobo dhowra kulankaasi kadib ayaa wariyaha v o a barqad maxamuud kaariye waraysiyo uu kala yeeshay labada madaxweyne kulankooda waxaana uu weydiiyey arrimo la xiriira amniga colaadda soomaalida iyo oromada ee dowlad deegaanka iyo sidoo kaleeto hadallo ay labada dhinac hore isu weydaadsadeen oo dhinaca amniga la xiriiray wariyaha v o a ayaa ugu horeyn waxa uu wareystay madaxweyne muuse biixi oo uu weydiiyey ujeeddada kulanka kulankana wuxuu ku saabsanaa madaxweynaha mustafe oo intii uu xilka ka qabtay aanaan hore isu arag inaannu ka casino halkan maanta qada ugu samayno wada sheekaysanno isbararno kana hadalno danta labada ummadood guud ahaan labada dal iyo ummadda soomaalida labada dhinacba degan nabadgelyada ganacsiga iskaashiga waxwadaqabsiga dhaqanka iyo waxa lixii nolosha ku saabsan inaanu kor u qaadno inu wanaajinno inaanu ka sheekaysanno labada dhinacna dad muddo kaloo badan baa ka yimi ganacsata leh siyaasiyiin leh wasiirra leh madax dhaqameed leh dee aad iyo aad waxay ahayd waa la wada qadee aada u wanaagsan waanu bilaabi doonaa shirar iyo qada iyo ismaata waa dadka mid aanu inta badan somalilan iyo xagga dowlad deegaanka heshiisyo horaa jira wakhtiyo kala duwan walow xukuumado cusub yimaadeen iyo madaxweynaha cusubba heshiisyadii hore dabcan kulmiyuunbaa la galay muxuu kaga duwan yahay waxaan maanta laga wada hadlaa maqdo badan laisla garto kuwii hore ee u dhexeeyey labada dhinac horta maanta heshiise ma jirin wax kore shir ma jirin rasmi loosugu yimid waan ishoraysanay labada dhinacba laakiin waxaan soo sarray wax la yidhahdo waxaan la yidhahdo maaragtay isafgarad qodobo mimaraadiiba isafgarad waan ka wada shaqeyn aan tilmaanay shirarku way bilaabmi doonaan waxa ugu muhiimsan waa nabadgelyo waxa ku xiga waa sidii la isu kaashan lahaa dhinaca dhaqaalaha caafimaad horumarinta dadka degan xuduudaha oo waxyaabo badan leh aqoonta haddii ala dhaqanka dee qodobada maanu dusha kasa ayaanu maanta iskala tilmaanay hoosna waa loo geli doona wasi socon doonaa marka shir aada u wanaagsan oo dad isu bohoriyoobay dhinac walba dee isku mid ah abti madeer saydiyaal dadkooda bururi baa isu yimid
somalilan dhowr jeer bay tidhi ganacsiga xagga etoobiya waxaan u baahnay inaan dheeli tirno oo in badan qaad iyo bun iyo waxa ka yimaada ganacsi noocaas somalilan waxa ka tagaa way yaryihiin arrimahaasi qayb ma ka noqon doonaan xitaa hadda hoos isula eegtaan horta qayb baamishirka dheelitirkiisa waxay ku xiran tahay qofka haddii etoobiya wax badan nooga yaanu ka iibsano anaan wax badan gelin annaga eedale adaa lagaa rabaa waxaad iibgeysa inaad samaysadee haddii adigu aad labadii laysu furay labadii dal baamishirkii mid waliba wixii ahaye ee ka iibmarayo inu keena marka anagu waxaanu gelin annaga inoo taallaa dheelitirku waxaa weeye in sharciyadu isu fasaxaan si siman in laba dhinaco lagu baamishiray karo taana waa laisla ogolyahay marka annaga ayaa wax nagu qaban yahin inaanu abuuro oonu samayno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale haddii annaga aanu qaad oo qudhaxayn keena fara badan lacagta u badan qaad bay ku baxdaa dee qaadkana laguma qasbo annagaa cunno caleentan annaga lacag siisana marka dee annagana waxa laga rabaa wixii aanu geyn lahaana waa jecelihin arrimaha amnigood sheegtay waxaa jira dagaal dhex maray soomaalida etoobiya beela ka mid iyo xagga oromada oo dabcan madax dhaqameedkooda hargeysada nala joogin toddobaadkii hore ka madaxweyne ahaan iyo soomaali ahaan baaqaa u dirsan ma jira horta meel walba lagu dagaalamayo baaq nabad baan u direena meel walbana qabaalku isku laayaan somalilan dal kasta dadka meel wadgan isku dhacaano conflict ama rabshadaha iyo nolosha waa walaal marka etoobiya inta badan dal degan bay ahayd oromada iyo soomaaliduna nabad bay kula daaganaan jireen dhowrkii sano u dambeeyey colaadaha ka dhexdhacay taana waxaan ogaynay dowladda dhexe ee federaalka ah iyo ta deegaanka ee soomaalida iyo ta oromaduba intaan ka warhayo inay aada ugu dadaalayaan in arrintaa la damiyo annaguna ugu ducaynaynaa inay arrintaasi naga qabowdo waayo oromada iyo soomaalida waa labada dale jaara isu dhow si walba wax uga dhexeeyaan insha allah way dhammaanaysaa colaadaas waa ducaynayna
dhinaca kale weriyaheena barqad maxamuud kaariye ayaa waxaa sidoo kale warays ula yeeshay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida u arko socdaalkiisa somalilan uu ugu soo gudbay
waa hagaag ibraahimo waa sidaasi bal isla waryaheenna waraysigaasi dhinaca kale uu la yeeshay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida etoobiya
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maarata la joogo walaalahay mas-uuliyiintii iyo madaxdii iyo ganacsatadii somalilan waa runtaa hadda ayaa igu horreysay intii aan xilka qabtay laakiin somalilan anu meel aan maaragtay shakhsiyan mar walba joogay ba ahayd oo qaab shaqo iyo qaab maarata dalxiisba aan mar walba u iman jiray waxayna ka mid tahay meel kolley aniga guri labaad uma arko gurigeygii baan u arkaa marka aad yaad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan joogo magaalada tugujaale nagu soo dhaweeyey madaxweyne muuse ku wada qadayno dadka isdhexgalaan shucuur aad u fiican oo walaalnimo oo wanaagsan ay meesha ka muuqato aad baan ugu faraxsanahay intii aad talada timid waxaad dhowr jeer ku celcelisay warbaahinta ka hadashay in isu furanka ganacsiga iyo xidhiidhada ganacsiga maalgashi dowla deegaanka lala yimaadaa ay tahay waxaa yoolkaaga ka mid ah arrintaasi ganacsada maanta kulanteen qayma ka ahayd maxaase ka wada hadasheen haddiiba isfaham jiro si guud ahaan duuduuba waa looga wada hadlay in ay muhiim tahay in maalgashiga iyo dhadhaqaaqa ganacsiga la xoojiyo ganacsigaadna hor laga dhigo sidaad la socoto ganacsiga dhanka etoobiya inta badan xukuumaddii hore wuxuu ahaa mid yar xirxidhan taasaa keentay markaa kala imaatay aan sidii la rabay dadkusu dhexgelin oo u kala ganacsan dhanka somalilan ganacsi xora ayaa ka jira oo aad u ballaaran taasoo keenaysa in ganacsatayaal dhaqaale haysta oo dhaamaha kuwa jooga deegaanka soomaalida ay xaggan joogaan kuwa ayaan ka faa'iidaysano iyana dhulka ay dadka xaggaa jooga u faa'iideeyaan si mabdi ahaan waan isku abkarannay qaabkii loo fulin lahaana in guddiyaa loo sameeyo ayaan maarata ka wada hadlay inkastoo sidii madaxweynuhu uu sheegay meesha maanta ballantu ay ahayd un qado haddana mar haddii laysu yimid arrimo lasoo soo qaaday oo taas ka mid tahay ayaa jiray xagga amniga oo kale mar baa jirtay dhawaaqkaas oo yeedho walaac u eekaa xagga amniga somalilan iyo xagga dowla deegaanka xuduudka ah wasiirka arrimaha guduud dabcan waftiga madaxweynaha ka mid buu ahaa arrimahaasi iyada lafteeda maanta aragtidaadu sidee tahay walaac aan muujiyey ma jirin oo ku wajahan somalilan waxay ahayd nasiib darro ka timid maarata hadalba margi sidii hadalkan u dhigay oo laga yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel macnaha joogsi loo samayn lahaa marka hadalka sida aan anugu dhigay wuxuu ahaa inaan ka hadlayey dadkii ka soo maadaama kala guur ka dhaca waddanka etoobiya gaar ahaan deegaankanaga markuu kala guur dhacana amnigu uu yar khalkhal galo dad naga soo cararay oo hantiyo badan la soo cararay oo laga yaabo in ujeedooyin khaldan isticmaalaan joogitaanka meelaha ay u carareen ayaa jira marka arrintan anoo ka duulaya waxaan sheegay in somalilan meelo ka mid a soomaaliya puntland jubbaland xamar oo kale dad ay u yaaceen meelaha qaarkoodna qaraxyo ay ka soo abaabulayaan dabcan markaan sidaa anugu lahaa waxaan aaminsanaa qaraxyada meelaha laga abaabulo waa la yaqaanaa somalilan kuma jirto marka waxaan farta ku fiiqaya meelo gaar ah markaa xog rasmia aan ka hayni oo aan somalilan ka mid ahayn laakiin hadalkii maadaami aana kala jarin waxaa la qaatay turjubaad ah inaan is wada raacinayo marka arrintaas runtii shacabka somalilanna waan ka raaligelinayaa mana ahayn sidii loo dhigay haba yaraatee si wanaagsanna isla maalmihiiba waan xiriir waan usoo samaynay aan ku kala cadayno arrinta mas-uuliinta waan ku kala bogsanay laakiin shacabkaan niyadda wanaagsan u hayno ee somalilan inay arrintaas saa u dareemeen nasiib darra ahayd mar labaadna waxaan leeyahay sidaa ma ahayn sida aan hadalka u wadnay arrinta isku dhacyada qoomiyadda oramadiya soomaalida dabcan dowladda federaalkana ismaamulkii waa ka mid dowladda sare iyo xagga oramada iyo ma ka wada hadasheen halkee marayaan dadaalada howlaha ma laga howlgalay dagaalka sida loo joojin laha arrinta isku dhacyada soomaalida iyo oramada waa waxaan dhaxallay weeyaan hadda bilowday maaha xukuumadihii hore hal ka jiray ama heer federaal ama heer gobol deegaanka ayaa ka shaqeeyey in bulshooyinku isku dhacaan iyada oo arrimo siyaasadeed laga lahaa arrin cad oo la ogyahay oo lasla garanay weye marka arrintaan dhexlay si lagu xalina waan ka shaqaynaynaa hadda dagaal soomaaliya iyo oromo oo socdo oo ballaaran ma jiro waxyaalaha saxaafadda laga sheegayo ee miidiyaga laga sheegayo badankeeda waxaa buunbuuninaya dadkii kiciya dagaalkan oo haddana kale ujeedo guracan ka leh inay u muujiyaan in soomaaliya oromo islaysa weliba qaabka loo dhigayo ay tahay oromadii oo maanta dowladdii federaalka qabsatay baa soomaali dhulkeeda ku socoto weerar ku olaynaysa arrintaas waxba kama jiraan xaqiiqadu waxaa weeye meelaha isku dhacyo ka dhaceen waa laba goobood mid waxaa weeye mooyaale oo ay isku laynayaan laba shacab oo meesha wada degan oo mid ka soo jeedo soomaali midna kasoo jeedo oromo gare iyo boran baa la yidhahdaa oo xilligii xaysilaase iyo xilligii mingista xeelmaran iyo xilliyadii hore oo dhan ba isliin jiray arrintaasoo sii xoogeysatay saddexdii sane ee u dambeysay maadaama khilaafaadkii ay isu bedeleen qaab siyaasiya taas ciidamada federaalka kala dhex gala waa lagu dhex jiraa xalna way u baahan tahay dhabahaan halkaas waxaa ka jira mushkil baa ka jirta meesha kale ee dhibaatadu ka jirtay tuulo guuleed iyo jinacsani area ay ahayd halkaas oromo ku soo duushay soomaali oo badan oo saasi ma jirto waxaa jira isku dhac ka dhexeeya laba beelood oo soomaali ah oo la yidhaahdo geri iyo jaarso oo u baahan in iyadana la xaliyo marka waana laga yaabaa in labadaa beelood mid ka midihii marka culays uu fuulo dhinaca kale dad dadka oromada ah oo ay xiriir leeyihiin ay maarata wax u doonato ama ay qacansaar la yeelato laakiin dhab ahaan qaabka loo dhigayo arrinta ormada iyo soomaalida iyo iskudhacyada loo soo dhigaya waa qaab runtii aan caafimaad qabin annaga xukuumad ahaan waan kala shalay u dambeysay waxaan madaxweynaha gobolka ormada kasoo wada hadalay arrimahaas ahaayeen isfahan buuxa oo dhinaca tahliilka iyo dhinaca xalkaba ayaan ka gaadhnay waxaba yaraatay ee dhibaato ahoo maamul ahaan ka jiraan ma jirto laakiin iskudhac isbedelka siyaasadeed wuxuu keenay isna in xooga fara badan oo qaarkood hubaysan yihiin ay dhulkii soo galaan marka taasaa jirta laakiin narratifeka guud ee la dhisayo ee ah in soomaali iyo oromo islaynayaan oo oromo duulaan tahay ama soomaali duulaan tahay runtii mid jira maaha
mustafe maxamed cumar cagjar ayuu kaasi ahaa oo isagu ah madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida waa gobolka soomaalida ee dalka ethoobiya oo u warramaya wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye halkaas aad ka dhegeysanayseena waa washington ibrahim xaanoo xiga qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka iyo ururada bulshada rayidka ayaa waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweyne farmaajo oo la sheegay in dib looga laabtay kadib markii la gaaray xal siyaasiya wariyaana xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey in la hakiyo mooshinkii khilaafka badan dhaliyey waxaana uu sheegay in muhiimaddu ay tahay in baarlamanka shaqadiisa uu dib u bilaabo maadaama saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyey aanu shaqaynin waxa ugu muhiimsan waxa weeye in shaqadiina socoto baarlamaankuna isku soo noqdo kala qaybsanaantii iyo kala jabnaantiina ay meesha ka baxdo taasaana muhim annaga noo ah waxaanu arkaa inay tahay arrin wanaagsan khilaaf mar walba waa imanayaa in qaabkaasoo kale loo muxuu ahaa xaliyo annagu aad baan u welwelsanayn anugu khaasatan shakhsiyan aad baan u welwelsanay sababto waxa weeye waxyaalaha dowladihii hore naga horreeyey ay ku fashilmeen waxay ahayd isqaqabsigaas iyo kala jabnaantaas bay ahayd iyo baarlamaanka markii madaxweynihii ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha iyo maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka isqabsadaan laba qaybood noqda taasina waxay keentaa in shaqadii istaagto ummadda loo shaqayn lahaa haddeer laftigeeda ugu yaraan saddex usbuuc baanaan shaqayn waxaa muhiimkahay marka waxa weeye khilaafka inta la xalliyo in shaqadu socoto weliba anugu waxaan jeclaa iyadoo khilaaf ku jiro in shaqadu socoto waayo shardi ma aha in khilaafka loo hakiyo ama loo joojiyo shaqada shaqada ummadda soomaaliyeed baa iska leh haddii ra'yi laysku khilaafsan yahay maaha in laisdilahayo in xabad laysla dhacayo maaha xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka mid a xildhibaanadii la socday qaabka mooshinka loo soo gudbiyey ayaa hoosta ka xariiqay in mooshinkan uu dulduleelo badan lahaa laguna guulaystay xalintiisa kadib dadaallo badan oo nabadeed oo lagu bixiyey sidii loo joojin lahaa waxaana uu sheegay in taasi ay tahay tallaabo aada loogu farxo oo uu qaaday guddoomiyaha baarlamanka horta marka ugu horeysaba mooshinka wakhtiga uu ku soo beegmayna wakhti hadda dalku waxaa mili kara ma ahayn sababaha lagu sababeeyeyna aniga uma arkaynin kuwa heer madaxweyne lagu maxkamaday inay yihiin anoo ixtiraamaya laakiin asxaabtii soo gudbisay in meeshin lasoo gudbiyaana waa arrin caadi ah weeye jabid i jabid la-aan waxaa weeye horta meel kale lagu ogaan lahaa laakiin hawl markii hore loo baahnaa oo odayayn ahayd baan filahayaa isu caqli celin in ay gaartay marka aad baan ugu faraxsanahay in mooshinkaas uusan soconin oo la hakiyey ay ku qanceen dadkii malaha soo gudbiyeyna waxaan u sababaynhayaa ama aan u tiirinhayaa hakinta dadaalo badan oo la bixiyey iyo mooshinka oo sidiisaba wiig ahaa ama maxaan ku rahdaa dulduleela lahaa baan maxaan ku rahdaa u sababaynaya ugu dambayntii cismaan muxudiin shaatax oo shalay loo doortay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa si kooban uga warbixiyey aragtida bulshada rayidka ee ku aadan war-saxaafadeedka guddoomiyaha baarlamanka ee ku wajahan in mooshinkii laga keenay madaxweynaha uu buray runtii waxaa marka hore aada u soo dhaweynaa aragtideeda dadaalkii loo galay in lasoo afjaro khilaafka taagnaa runtii mana dhihi karo khilaaf laakiin waxaan leeyahay sidiisaba mar inta badan dhibaatooyinka aan soo aragnay oo criisiska bolitical ka dhacay iyo khilaafaadka dhacay waxaa inta badan la xaliyaa ama ama la wajahaa ama la shakhsiyadeeyaa cidda markaas loo arka inay dhibka wado lagama hadlo lamana xaliyo dhibka naftarkiisa taa ayaana waxaa annaga haddaanahay bulshada rayidka aan ka digaynaa inay muhiim tahay in khilaafka waxyaabaha dhaliyo laga hadlo oo la xaliyo ee aan la xalin qofka markaas loo arka inuu khilaaf wado maxaa yeelay wuu soo laalaabana khilaafka waxaa habboon in laga munaashaqoodo wixii keenay in laysku afgaro waayo wax haddii la xaliyo dadku waa xalismayaan laakiin haddii qofka shakhsigii loo arka inuu isaga khilaaf la wado isaga si uun loola macaamilo loo xaliyo see doonta ahaatee beri haddana mid kale ayaa meeshii ka bilaabaya ama isagii ayaa laga yaaba inuu dib u soo laabto ama nin hadda kasoo isaga u arkaya inuu qaldan yahay ayaa tii qaada doono marka waxaa isleeyahay waxaa aad u habboon oo haddaanahay bulshada rayidka anuu aragtida anuu gudbinayo inay habboon tahay in dhibka jiro la xaliyo ee aanan la xalin qofka loo arko inuu dhibka wado aragtida xildhibaanada iyo bulshada rayidka ayaa imanaysa xilli toddobaadyadii ugu dambeeyey uu dalku galay jahwareer siyaasadeed kadib markii xildhibaano tiradoodu gaarayso laba iyo sagaashan xubnood ay mooshin ka keeneen madaxweynaha soomaaliya taasoo mar kale kala qaybisay xildhibaanada baarlamanka iyo guddoonka dhexdiisa waxaana muddadaasi hakad ku jiray howlihii baarlamanka iyo xiriirkii wada shaqayn ee ay la lahaayeen golayaasha kale ee dowladda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsaned qoyste markana kusoo dhowaada ah barnaamijkii caawo kale aad dhegaysan jirteen iyo maantaoo kale ee faaqidaada toddobaadka waryahayaga harbadaan muuse ayaa noo haya
toddobaadkan dhexdiisa macadka heritage ee daraasaadka iyo cilmibaadhista soomaalida ayaa sanadkii labaad oo xidhiidha kalfadhigiisii ku qabtay magaalada jabuuti iyadoo sanadkan halkudhig looga dhigay mawjadaha isbedel ee geeska afrika sidee soomaalidu uga faa'iidaysan karaan fursadaha ugana gaashaaman karaan khataraha haddaba barnaamijkeennan faaqiidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha waxaynu ku soo qaadanaynaa saamaynta isbedeladaasi ka socda geeska afrika ay ku yeelan karaan gobolka ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya waxaanu wax iska weydiin doonaa sababta gobolka soomaalida etoobiya aanu si fiican ula qabsan isbedelada ka socda degmadan waxaa jira warar sheegaya in madaxweynaha kililka soomaalida etoobiya aanu ku guulaysan inuu wada hantiyo kalsoonida dhammaan dadka gobolka qiimayntaasi ma saxba qulquladaha u dhexeeya qowmiyadaha wadadegan etoobiya maxaa lagu xallin karaa gobolka soomaalida etoobiya siduu iskugu diyaarinaya in mucaaridkii soo laabtay ay ka qayb galaan siyaasadda iyo dib u heshiisiinta doodda waxaa igala qaybgelaya cabdixakiim maxamed yuusuf oo la taliya u ah hay-adda soomaaliya stability fund oo degan nairobi kana shaqaysa xasilinta iyo dibudhiska soomaaliya cabdiwaasac maxamed mahdi oo la taliya xagga ganacsiga iyo maalgelinta u ah madaxweynaha kililka soomaalida etoobiya juweeriya maxamed biixi oo ah b h d arrimaha siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga oo degan london xuseen qaasim xaashi oo ah agaasimaha hay-adda kasmadheef oo ka howlgashay geeska afrika kana shaqaysa daraasaadka cilmibaadhista iyo hirgelinta barnaamijyada maamul wanaagga dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijkeennan faaqiidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha annagoo aad idinka mahadcelin wakhtigiinaad siiseen barnaamijka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waxaa la yidhaahdaa inta badan si fiican ulama qabsan isbeddelka socda sababtu maxay tahay waxaan ku horaynayaa cabdixakiin horta lama odhan karo si fiican ulamuna qabsan isbeddelku waa mid curdin ah oo hadda uun bilow ah oo hadda socda la qabsashada gobolka uu qayb la qabsanayana waa idna mid curdina oo bilow ah isbedelkii guud ee adsabo ka dhacay nidaamkii hore ee t b lftu ay hormuudka ka ahaayeen laga bedelay waxaa ku xigay oo ka daba yimid isbedel isna dhinaca maamulka soomaalida ee gobolka ka dhacay dadkii madaxda ka ahaa markii hore gobolka oo mashaakilaad fara badan iyo iyo dhibaatooyin fara badan ku lug lahaa meesha way ka baxeen mas-uuliyiin aqoon iyo waxgarad iyo xilkasnimo badan lagu tuhmayo ayaa meeshii yimid marka waxaan odhan karaa uu la qabsaday la qabsadu laakiin waa mid bilow ah oo etoobiya lafteedu isbeddelka ka dhacayna laftiisu waa mid bilow oo lama odhan karo isbeddel waa mid boqolkiiba boqol gaari
doctor xuseen xaashi bal isla su-aashaan waxaad nooga warantaa gobolka soomaalidu si fiican ulama qabsan baa la idhahdaa isbedeladan socda ee gobolka soomaalida in etoobiya maxaad ka odhan lahayd waad mahadsantahay ramadaan horta waxaan bogaadinayaa v o a waxaanan ku dhiirigelinayaa in ay gobolka fiiro gaara u yeelato oo hadda ka hor fursado badan oo intii aad ku tagtaan aad kaga soo warantaan waxa dhabtaya ka jira mayna jirin taasi waxay keentay dadkii inay dayacmaan oo culaysyo badan oo dhacaya oo dee warar badan iyo barnaamijyo badan iyo laga samayn lahaa oo adduunka gelgeli lahaa dhibaatada ka jirtay in aan la baahinin marka maadaama hadda fursadahaas ay jiraan waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad meeshaas tagtaan oo aad barnaamijyo ka samaysaan waxyaabaha jira wixii hore laftiisana aad baadhaan oo aad barnaamijyo ka samaysaan taas waa iga uun afeef su-aashaada cabdixakiim baan ku raacsanahay oo dee weli wixiiba waa bilow maynaa gaadhin xilli la yidhaahdo gobolka soomaalidu wuu la qabsaday iyo lama qabsanin bilowgu waa sidee haddaan dhahna laakiin bilowgu waxaa weye waa bilow wanaagsan isbedel maamul baa ka dhacay oo anigu aan u arko inuu yahay mid khayr qaba oo dad aqoon lahoo garasho lahoo dadkooda u dirnaxaya ay yimaadeen intiisa badan gaar ahaan madaxdiisu waa ugu horeeyo madaxweyne mustafe maamulkaas la sameeyey oo ilaa heer degme iyo heer gobole iyo heer kalilba ah wuu shaqadii ugu bilaabay dibuhabayn iyo dib u eegitaan ayaa ku socda hay-adihii nabadgelyada waxaan ku dari lahaa oo kale arrin guud oo nabadayn ah ayaa socota oo lagu xasilinaya siyaasadda gobolkaas waxaa ka mid a arrintaas in jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ay ay ogaadeeni ay ay hadda jigjiga joogto madaxdeedii iyo iyo mas-uuliyiintooda ay jigjiga joogaan oo wadahadal heshiis horudhacana lagu galay casmara wadahadal in lala sii wado
bilowgu fiican yahay baad leedahay markaa bilowgu fiican yahay marka lasoo koobo ha juweriya gobolka soomaalida iyo etoobiya si fiican loomu qabsan baa ladhahay isbedeladan ka socda ee degmadan
mahadsantahay waxaan ku raacsanahay dabcan doctor xuseen iyo cabdixakiim waa bilow fiicanaan dhihi karnaa meeshaan ka nimid iyo meeshaan rabna inaan gaarno waa laba meel aad u kala fog dabcan laakiin waxaan aaminsanahay inaan tallaabo fiican la qaado ilaa hadda ilaa sidaan kusii soconno waxaan aaminsanahay inaan meel fiican gaari karno haya cabdilwasac aad baad mahadsantahay rubaan anu waxaan odhan lahaa su-aashaas aad u dhigtay in yar si ka bedelan baan u dhigi lahaa deegaanku waxaan odhanayaa boqolkiiba boqol wuxuu la qabsaday isbedelka deegaan waddanka ka dhacay taasina waxaan tusaale dhowr uga dhigayaa midi waa xagga xoritiqoolka oo si fiican uga aana qaaday ismaamulka gobolka waxaa kaloo jira dhibaatooyin badan oo ka jiray oo deegaankeenna saad la socotaanba hadda jeelogaadeen oo kale oo dad badan maaragtay dhibaatooyin badan loo geysan jiray kaasna waa la xidhay dhinaca kalena kolkaan arkno mucaaradkii etoobiya oo dhan oo hadda uu ku jiro ururka oona lafta oo isagana maaragtay u soo galay wadanka islamarkaasna si xora ay u dhaqdhaqaaqaan guud ahaanba deegaanka soomaalida madaxweynaha kiliilka shanaad ee soomaalida etoobiya mustafe cumar kuma guulaysan baa la yidhahdaa kalsoonida dhammaan dadka gobolka qiimayntaas sax matay juweria maya uma maleynaa inay sax tahay waayo kalsoonida dadka si fiican umu kasban baa la yidhaahdaa inkastoo madaxweynuhu yahay madaxweyne dimuqraada oo aad iyo aad waxyaabihii oo dhan badankoogida furfuray laakiin haddana dad baa le weli lama soo gaadhin furfurnaantiisaasu seed u aragtaa sida hore horeba loo yidhi runtii madaxweynaha wakhti dheer muusan ku jirin booskiisa waxyaabaha madaxweynaha like wax walba uu samayn kara oo awoodis ku jira waxaa muuqataa inuu dadaal badan muujinayo waxaan aaminsanahay hadduu sidaan kusii socdo uu sii dadaalkaas iyo xiriirka uula sameynaya bulshada qaybada kala duwan waxaan aaminsanahay in kalsoonida haddii hariijiisa kalsooni maqan inay soo noqon doonto aan aaminsanahay laakiin weli wakti in la siiyo cabdixakiin ka waran adugu
waan ku raacsanaya wallaahi jaweyriya wakhtiga wuu kooban yahay laakiin guud ahaan marka la eego ma odhan karnoba i think su-aashaas ma odhan karnaba madaxweynaha taageero ballaadhan dadka kama haysto actually sida uu xuseen sheegay cabdiwaasac uu isna ka dhawaajiyey ururkii ugu weynaa ee mucaaradka ahaa ee dhowr iyo soddonka sannadood u dagaalamayay o n l f xuquuqda gobolkaas waxa uu ugu tegay xarumahoodii eritrea asmara dood fara badan iyo discussion fara badan kadib waxay isku afgarteen in ay ku soo laabtaan jigjiga oo ay dadkooda iyo maxaan ku dhahdaa horumarka ay iyaguna dhinacooda ka qayb qaataan doorashooyin buu waddanku aadayaa ga labada kun iyo labaatanka doorashooyinkaas sidii maxaan ku dhahdaa dimuqraadi ah oo xor ah looga wada qayb qaadan lahaabaa soomaalida gobolkaas joogta aad moodaa inay hadda isku afkarteen waxaa intaas dheer maamuladii degmooyinka iyo maamuladii gobolada gobolka waa la soo sameeyey markii ugu horeysay beelaha iyo communitiyada gobolada iyo degmooyinka degan odayaashooda iyo waxgaradkooda ayaa si toosa uga qayb qaatay samaynta maamuladaas halkii awal looga soo jigjigan un looga soo diri jiray cidda mas-uulka ka noqonaysa degmada ama xaafadda wararka aan ka helayno gobolkaas waxay sheegayaan in dadku ay si xeel dheer ama si qoto dheer ay uga qayb qaadanayeen magacaabista iyo dhismaha maamuladaas way jiraan waa laga yaabaa inay jiri karaan in dad cabtaan taasna mustafe iyo madaxweynuhu intaan idaacadaha ka maqlay wuu dhiirigeliyaa isaga laftiisu oo wuxuu ku dhiirigeliyaa dadku inay sheegtaan wixii ay u baahan yihiin isagana toos ugu sheegaan idaacadaha u mariyaan ayna u qarinin wixii cilada iyo mushkilada ay jirta i think i think waxaan u malaynayaa bilow fiican weysaa markii horeba u sheegay doctor xuseen xaashi waxa la mudaag meeshii waxaa la yidhi isbedel baa dhacay maamulkii hore uu tegey maamul cusub baa yimid madax banaanio dimuqraadiyad dadkiiyo iska xora waxbaa ku fiday ummadii waa la soo dhoweeyey waxaa la moodaa waxna way socdaan waxna ma socdaan haddana dadka qaarkii ay tilmaamayaan xoogaa gaabisaa jira halkeed u malaynaysaa baashu ka langadhanaysaa
ramadaan waa mahadsan tahay xoogaa su-aalaha saad soo yara dhigayso oo ah maamulkii wuu gaabinayaaba leeyahay kalsooni ma haysto su-aalahaas sidaa uma soo dhigan anigu haddii aan taas ka gudbo de kolley anigu madaxweynahii iyo dowladda cusub boqolkiiba boqol wax walba waa dheg lama odhan karo waxaaba jira waxyaaba aan iyaga gacanta ugu jirin oo jawiga siyaasadeed ee isbedelka etoobiya iyo dhibaatooyinkii hore oo dhacay oo waxyaaba badan weli wakhti u baahan in laga qabtay iyo laakiin maxaa ka mid ah maxaa ka mid ah waxyaabaad carabka ku dhufatay waxaa ka mid a yani tusaale ahaan xisaabtankii dee lala xisaabtami lahaa isla xisaabtankii dee waxyaabihii dhacay oo kale hawshiisa waa la bilaabay waa bilow yani lagama hordhici karo lama odhan karo lama samaynayo hawshiisa laakiin waa bilow marka haddii dee rajada aynu qabno iyo waxa suurtagalka ah waa inay isu dheelitiran yihiin marka anigu waxaan aaminsanahay gaabis iyo iyo gaabis maaha intaan la odhan war hawluhu waa bilow siday wax u socdaan in yani saa un su-aasha loo soo dhiga mooyaane anigu uma soo dhigeen habkaad usoo dhigaysa cabdulwaasa
anugu kole waxaan ku raacsanahay fikirkii cabdixakiim oo soo jeediyey run ahaantii isbeddelkan hadda dhacay waa dhowr bilood laakiin sidii maaragtay lagu talagalay bay u socdaan waxaa tusaale ahaan uu cabdixakiim uu soo jeediyey in deegaanka degmooyinka oo dhan in iyagu maaragtay maamulkooda ay soo dhiseen waagii hore waxaana ma jiri jirin fursadaas ma jiri jirin ta kale fursadda kalena qofku hatuu hataa degmada loo dhisay dadkii loo dhisay way soo caabanayeen si caad waxyaalaan hadda idinkana idinku dhiirigelinaynaa v o eda hadda rijinku ama ismaamulku sidii waagii hore maaha inaad tagtaan dadka idinku aad waraysataan waxyaalaan hadda aad sheegaysaa ama su-aalahaas aad noo dhegayso si ka gadisan baa laga yaabaa inaad ku soo aragto kaas kolkaasaan kaasaan idinku dhiirigelinaya arrimaha kale ee lasoo qaadan kara waxaa ka mid ah in qulquladaha u dhexeeya qowmiyadaha maxaa lagu xallin karaya
horta qulquladahaas waa kuwo warwar ku haya dadka soomaalida guud ahaan bariga afrika degan intii shirka ugu socdayna dadku in badan bay arrintaa ka dhawaajinaya waad maqlaysay arrintan arrin maaha cusub waa arrin waxyaabihii laga dhexlay ka mid ahaa maamulkii hadda meesha ka baxay waana arrin maxaan ku dhahdaa dhibaato weyn keeni karta oo haddii aan horey loo xalin dhibaato weyn keeni karta waxaad su-aashaad weydiisay haddii aan abaaro oo ah see loo xalin karaa I think sida ugu wanaagsan ee loo xalin karo waa in madaxda oromada iyo madaxda soomaalida ee etoobiya ay ka wada hadlaan hadallada iyo maxaan ku dhahdaa waxyaabaha keeni kara xanafta iyo waxyaabaha keeni kara mashaakilka sida marka ay abaartu jirto kale waxaa laga yaabaa inay dadku daaqsinta iyo isku jiidhaan in jawaab degdega loo helo oo horumar degdega laga sameeyo sidii si xal waara loogu helo xal degdega oo layar kala qaboojin kara hadda waa la gaari karaa laakiin dadkaas in xal waara loo helo ayaa laga maarmaana oo aan arrintaas la fudaydsan maamulka gobolka hadda way bilaabeen dhowaan ma aqaan inaad xasuusataan waxaan maqaal nagu ah in madaxda ay dir dhaba oo kale wada aadeen gobolada qaarkood inay dhibaatadu ka jirto ay aad si qoto dheer uga wada hadleen inay waxaan ku dhiirgelinayaa inay meelaha dhibaatooyinku ka jiraan ay madaxda gobolka labada gobol ay tagaan oo dadka ay la hadlaan oo ay dadkan waa dad aan meel fog kala tegi karin waa dad xuduudi ka dhexayso waa dad gobollo iyo iyo dhulkayar haddaan ka dhex galo adayga raaliya dhowr jeeroo hore ayay madaxdu isku dayeen inay tagaan dadka la hadlaan odayaashu iska haystaan oo iskaashi ay sameeyaan oo dadka la hadlaan weli haddana mooyaale waan aragnaa waxa ka socdaa halkee bahashu ka xidhmi laaday
horta arrintan dhowr dhinac bay leedahay marka run loo hadlo waxaa etoobiya saan ognahay hadda uunbay ka soo baxday nidaam nidaam kale gashay nidaam labadaas isbeddelkaasi waxa uu keenayaa in waddanku uu dhibaatooyin la kulmo dhibaatooyinkaas waxaad moodaa ka go'naansho inay jirto dowladda adisababa dowladda maamulka soomaalida iyo dowladda oromada in ay isku dayayaan inay wax ka qabtaan taas in la dhiirigeliyo ayaa muhiima waxaa dadka qaarkood hadal qaadaan in siyaasiyiin iyo nidaamyo dad ka tirsanaa nidaamkii hadda meesha ka baxay in ay laga yaabo inay luku leeyihiin oo iyagoo dhibaato doonaya inay nidaamka hadda cusub ama ka oromada ama ka soomaalida ama ka dowladda dhexaaba inay fashiliyaan taana i think waxaan u malaynayaa dowladda etoobiya iyo dowladaha maamulada goboladuba way ka foojigan yihiin saan qiyaasayo xalkuna waa in dadkan la heshiisiiyo because ma kala bixi karaan dadkan waa dad wada darisa oo xuduud ay ka dhexayso oo biyo wadaaga maalin walba markaa in la heshiisiyo la walaaleeyo waxay ku dhaanto ma jirto intiina hadda nagu soo biirtay waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqiidaada toddobaadka ee dooda jimcaha iyadoo doodu ay ku saabsan tahay isbedelada siyaasadeed ee ka socda geeska afrika saamaynta ay ku yeelan karaan gobolka ismaamulka soomaalida ee etiobiya iyadoo doodu halkii inooga sii soconaysa qulquladaha u dhexeeya qowmiyadaha wadadegan etiobiya dhowr jeer oo hore ayay soo noqnoqdeen inkastoo xaaladdu ay hadda degan tahay maxaa lagu xallin karaa colaadahaasi si loo helo maslaxad lagu wada qanacsan yahay doctor xuseen qaasim xaashi waa su-aal adag weeye oo dee xalku intii hadda maanta aan sheegno oo lagu dhaqaaqo oon maarata saa haddii lagu xakamayn karo colaadahaas way ficnaan lahayd laakiin dhab ahaan waa su-aal adag waayo sababaha yaa yaa badan dhan saboolnimaa soo gelisa dhan daaq iyo dhul laisku haystaa soo gelaya aftiyo hore oo say u dhaceen dadka qaarkood ay su-aalo ka keenayaan ba yaa soo gelaya doorkii ay ku lahaayeen dowladihii jiray heer gobol iyo heer federaal baa soo gelaya marka xoogaha sababuhu maadaama badan yihiin waa arrin miisaankeeda leh laakiin haddii aan hal iyo laba ka tataabto habka loo geli karo horta hab dhaqameed waa loo geli karaa oo odayaasha dhaqanka ee labada beelahaas iyo qowmiyadahaas is haysta xal way ka qayb qaadan karaan xalka oo dad wada dego oo suu cabdixakiin sheegayo isyaqaano oo isku luuqada ku hadla dhanka ormada somali hadaad qaato luqadda af soomaaligana way ku wada hadlaan af ormal way ku hadlaan meelo badan oo ka mid a meelaha dhibaatada ka jirto marka dad nooca isfahmayo dee isla soo noolaa weeye marka habka dhaqameed wayna waxna waa ka jiraan hadda hataa is aragtiyo way dhaceen intaan ka warhayo dhankii siyaasaddiina waa waa waa laga geli karaa oo laba siyaabood baa looga geli karaa waa midda koobaade in de siyaasiyiintu iyagaa hogaaminaya labadan dhinacba ay iyagu intay wada hadlaan xal siyaasadeed ay ka gaadhaan xalkaasi muxuu noqonayaa yani ma aftiyaa la qaadaya ma aftiyadii horaa lagu noqonayaa ma maamul isku dhafaa la samaynaya arrimahaas waa xal siyaasadeed mataqaanaa way noqon karaan waxaa kaloo qaybta labaad oo siyaasiyiinta ka geli kartaa iyo dowladdu siyaasiyiinta yaan odhanine haddii ama hab dhaqameed wax lagu heshiiyo ama hab siyaasadeed ha lagu abaara hawshan markii wax lagu heshiiyo iyo heshiiskaad hirgelin karaan oo dee dowladdu waxay leedahay aaladihii ay heshiisyadaas mataqaanaaye ay ku hirgelin lahayd ayay leedahay ama dee oo hab nabadeed iyo hab dee ciidan iyo haddii dad ciidan kaloo dhex dhigaya iyo haddii ciidan isku dhafa meesha la geynaya iyo way hirgelin karaan xalalkaas juweriya bal ka waran qulquladahan qowmiyadaha u dhexeeya ee etoobiya maxaa lagu xalin karaya bada malen
runtii doctor xuseen aad aada uga hadlay qaababka kala duwan oo loo xalin karo easy answer ma jirto qaabka loo xalin karo runtada la sheego ma fududa ma fududa waa arrin aad iyo aad u dhib badan laakiin waa inay ka timaadaa dadka gudahood dhinaca dowladda iyo dhinaca administrationkaba labadaba inay iskaashadaan oo runtii si deg deg ah arrintan arrintan loo xaliya oo loo dhexgalo waa waa shay aad iyo aad muhiim ah marka waa reconciliation inay ka bilaabato grass reconciliation aan odhan lahaa sida ugu dhaqsaha badanna in colaadda lagu dhex abuuro dadkan wada dhasha in laga hor imaado cabdulwaasac ma la odhan karaa federaalka etoobiya culayskii loo baahnaa way saareen si loo xaliyo qulquladaha qowmiyadaha gaar ahaan soomaalida iyo oramada etoobiya waxaan odhan karaa kolley bilow fiican baa jira oo hadda ra-iisul wasaaruhu oo hadda adugu wiik hor baan u malayn adugu go-aan waxa la gaaray in la dhexgalo oo hadda ku horna saasoo kale weliba arrintan mooyaale oo xoogaa soo yaro noqnoqotay ciidan federaal oo loo diray midda kale labada qowmiyadoodna hataa heer madaxweyney ku wada hadleen saraakiisha ugu waaweynee madaxweyne ku-xigeenka iyo arrimaha nabadgelyada cabdicaadil qaar badanoo saasoo kale madaxda dhinaceenna maamulka soomaalida iyo oramadana saasoo kale way ka wada hadleen kolka arrinta waa lagu dhex jiraa laakiin siduu doctor xuseen uu sheegay qaab dhaqameedna waa lagu xallin karaa qaabkan kan dowladana si fiican buu socdaa gobolku haddaba siduu iskugu diyaarinayaa in mucaaridkii soo laabtay ee dalka kusoo noqday ay uga qayb qaataan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dib u heshiisiinta maxaa la is odhan karaa doctor xuseen xaashi wallaahi hadda jigjigan yaan yaan yaan ka soo kictimay waana la kulmay yani madaxda dowladda iyo iyo jabhaddaba gobolka soomaalida marka laga hadlayo hadda wadahadalka wuxuu u dhexeeyaa waa dowladda deegaanka soomaalida iyo jabhadda o n l f ilaa hadda intaan ka aragno waxaa weeye furfuraan labada dhinacba ay si furfuran ugu wada hadlayaan is-ixtiraam ay is-ixtiraamayaan oo isdhegaysanayaan soo dhoweyn ay ka muuqato kalgacal iyo walaaltinimo anagu hadda intanadana meesha fadhida badankana waaban joognay markii ay madaxda jabhaddu jigjiga lagu soo dhoweynayay si aada u qurux badan oo sharaf leh ayaa loo soo dhoweeyey de madaxdii jabhaddi iyo madaxdii dowladdu iyagoo gacmahays haysta ayay dadkooda la hadlayeen mana aha maanta xilligii la qaybsami lahaa oo tabar iyo caqli iyo dhaqaale iyo cudud qaybsanta deegaankaasi ma laha dhab ahaan marka laga hadlayo marka taas waxaan aaminsanahay in ay garanayaan mas-uuliyiinta dowladda deegaanka soomaalida iyo jabhadduba marka taa kol haddii garashadaas ay jirto waxay keenaysaa marka in laisu tanaasulo la wada hadlo xal la raadiyo waayo waxyaabaha deegaankaas dee ka maqan ee u baahan in la wada baadi goobo ayaaba ayaa keenaya qasab ka dhigaya in heshiis uu dhaco adigu si guud waxaan arkaa diyaargarow badan dee kolley lama odhan karo un wax walba dee maaragtay wuxuu noqonayaa sidii la rabay oo waa la wada hadlayaa meeshii awood siyaasadeed baa taalla doorashooyin baa soo socda mataqaanaa ciidamaha jira oo mataqaanaa jabhadda xaggeeda oo iyaga laftooda hawshooda u baahan in la xaliyo marka koley culeysyadaasna way jiraan oo u baahan de koley qaadanaya yani dee si waqtigooda qaadanaya oo dareenkooda leh yani oo mataqaanaa inaan iska dheelsanno dhahno un maaha dee wax walba way way hagaagayaan laakiin danta ayaa ayaa qasbaysa hadda hogaaminta deegaankaas iyo mucaaradkaba in in xal rasmia loo raadiyo dhibaatada dheer ee kasoo jirtay gobolkaas cabdixakiimna bal ka waran gobolkan dee soomaalida etoobiya ma lays odhan karaa maanta diyaar buu yahay gobolku mucaaridkii soo galay hadday hubaysayin iyo haddii kaleba ee gobolka ka soo jeeday qaabkii uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda arrimaha dib u heshiisiinta bal ka waran gobolku diyaar muu yahay horta saan markii horeba sheegay mar walbana ku celcelinayo waa arrintu waa bilow
laakiin haye ma ma la arki karaa fafaalihii iyo dhaqdhaqaaqu deemka siduu yahay ma loo turjuman karaa inay waxaas suuragel yihiin fafaaluhu fafaalo aad u qurux badan baa muuqda waanigii hadda kahor ka dhawaajiya idhi madaxda deegaanka iyo madaxda sare ee federaalkuba waxay wada aadeen asmara si ay mucaaradka ula sheekaystaan ula haasaawaan ugu qanciyaan isku qanciyaan in nidaamkii hore wax laga bedelo iyaga keliyaata maaha etoobiya oo dhan waxa weeyaan mucaaradkii kuwii dagaalamayay iyo kuwii aan hubaysnayn ee dibadaha jooga o dhan waxay ku soo laabteen gudaha wadanka ma sahlana nin dagaalamayay oo dowladda xabad ku ridayay inuu go'aansado intuu qorigiis ka dhigo inuu soo laabto haddii uuna ifafaale qurux badan uuna arkayn ifafaalahaas laakiin anigu personally waxaan leeahay waa in il foojigan lagu eego sababtoo ah afrika waxaynu naqaanaa in intay wax si qurux badan ku bilaabmaan olofaseden haddana ay dibdib u laabtaan ma rajaynayo taas laakiin haddana waa arrin u baahan in il gaara lagu hayo arrinta labaad ee il gaara in lagu hayo u baahan waxa weeye madaxda soomaalida ama ha noqdaan madaxda jabhadda ama ha noqdaan madaxda maamulka ama madaxda xisbiga wadanka utaliya gobolka u taliya ha noqdaan waxaa muhiima inay ogaadaan in etoobiya ay abuurmayso isbahaysiyo uu ka abuurmayo hadda isbahaysiyaa jira wadanka lagu maamulo isbahaysiyo kala ayaa abuurmaya isbahaysiyadaas abuurmaya soomaalidu inay fahanto dhinacii ay ka geli lahayd ayna iyadu gudaheeda isku mashquulin kana onlfa kan ayaa onlf kasoo horjeeda kan ayaa dowladda ku jira kana dowladda kasoo horjeeda dhinaca inta la iska iloobo in isbahaysiyada guud ka soomaali ahaan dadka deegaanku intay fahmaan inay yidhaahdaan sideen uga qayb qaadanaynaa isbedelkan cusub sideen cidda aan wax ku darsanayno kuwee weeyaan cidda ay u tahay inaan iska ilaalino oo aan ilgaara ku hayno waa kuwee weeyaan su-aalaha in si qoto dheer laysku weydiiyo ayaa ayaa ayaa laga maarmaana waayahay cabdulwasac bal ka waran adugu
run ahaantii siday hadda walaalaha ay ka dhawaajiyeenba jabhadda si fiican baa loo soo dhaweeyey oo cadsabe iyo iyo jijiga labadaba run ahaantii iyagana hadda diyaar bay u yihiin inay xagga horumarka ay qayb ka noqdaan saaygu maqala xafisay ka furteen caasimadda cadsaaba iyo meelaha kala gedsanba deegaanka si xorna way u dhaqdhaqaaqaan si xorna fikirkooda way u dhiibtaan kolka isbedelka weyn ee markii hore aan ka hadlaynay ayay ka mid tahay hadda oo isbedelka weyn ee ka dhacay etoobiya iyo gaar ahaanba gobolkeenna jaweeriya ma lays odhan karaa diyaar buu yahay maanta gobolku mucaaridkii soo galay hadduu hubaysnaaya haddii kaleba ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo guud ahaanba dib u heshiisiinta gobolka yes waan dhihi karnaa sida la sheegay horeyba wax walba hadda siday u dhaceen sofa si positive ay u dhaceen waxayna ku bilaabatay baaq ka yimid dowladda federaalk ethoobiya isbedelka ka dhacay wadanka daraaddeed ayay mucaaradka ururada oppositionka ugu soo laabteen oo ugu gudanayaan goalskooda siyaasadeed si si nabadgelyo ah marka hadda deegaanka soomaaliyeed waxyaabaha aan ka aragno waxaa waaye youno aad uu isku bedela sida hore ma ahan qof walba fikirkiisa si xor ah uu dhiibanaya dad oo afkaar kala duwan aaminsan oo siyaasado kala duwan aaminsan oo isla wada fadhiyo shirar iskugu imaanayaan marka waxaa dareemaysaa meesha inay like xoriyad oo lagu dhiiban karo qof walba fikirkiisa marka waxaa waxaan dhihi lahaa waa bilow fiican taasna waxaan rajeynaynaa inay
guud ahaan barnaamijkii horta waa gebagabo soomaalida geeska africa iskaashi markaa dhex mara soomaalida suuragal ma yahay dhaqaale ahaan siyaasadu haba dambaysode xaalado kala duwan iyo dowlada ka kala tirsan yihiin soomaalidii wadanka gudihiisa joogtay dalkii soomaaliya loodhan jiray ayaa boqol u kala fadhida xaqiiqadee la weheshan karo miyay tahay maanta soomaalida degmadan geeska africa oo iskaashi dhex maro doctor xuseen xaashi
waa mahadsantahay rawdaan kolley su-aashaas waa su-aal mug weyn lafteedu dhab ahaan way jiraan culaysyo badan oo ka jira soomaalida dhexdeeda oo laakiin haddana de waxyaabo badan oo wanaag oo socdana way jiraan hadday noqoto de in maamullo la sameeyey tiirar u noqday de soomaalidawladda soomaalida oo dee tiirarkaasna ay noqon karaan kuwo loo adeegsado in la wada hadlo oo xal laga gaadho arrimaha taagan iyadoo culaysyadaas laakiin aad sheegaysa ay jirto haddana waxaa jira baaq oo de shirka wuu ku saabsanaa oo ahaa bal de sidee looga faa'iidaystaa mataqaanaa go-aankan madaxda geeska africa ay ku dhawaaqeen gaar ahaan soomaaliya iyo etoobiya iyo eritrea oo jabuuti lafteedu laleeyahay de hadda qeyb bay kasoo noqonaysaa wadahadalladan xataa kenya la filayo in toddobaad soo socda uu ay madaxweynayaasha madaxweynaha soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha etoobiya ay tagaan sidaan maqlayna shirka laga sheegay haddii iskaashi uu dhaco oo fursadaha iskaashiga ay yimaadaan oo sidii de ra-isul wasaaraha etoobiya oo kale uu carab ku dhuftay ahayd war xuduudahan dee wax weyn ma aha aynaan ka dhigin yani wax ayn ahayn aynaan ka dhigin dee fursad bay u tahay soomaalida geeska africa oo in mataqaanaa awalba xuduudo waxay iska yar ahaayeen mararka qaarkood aan la ixtiraami jirin oo dadku dee waa isu tallaabayey beertii ayaan daran waan maqlaysay ninkii labada beer labada dhinac ku lahaa boram agteeda ahayd dadkii waa dad wax badan wadaaga oo dhaqan iyo diin iyo dadnimo wadaaga gabagabadii baan joognaaye doctor xuseen xaashi inoo soo koobaado raalli marka haddii dee mawduuca halkana si fiican baa looga hadla inaan ku noqdo ma rabo laakiin waxaan aaminsanahay in hadda ay bilow fiican u noqon karto hadda waa inaga wada hadlaynaa markii lai iskaashi baa jira soomaalida dhan shantii halkan mawaakiil isugu yimid la wada hadlayay marka waxaan aaminsanay inay fursad u tahay in la bilaabo wada hadalkaas iyo saynu isaga faa'iidaysan karnaa dhaqaalahaan saynu haddii hal nin baa ku mahmaahayay shirka dhexdiisa haddii hal dal la noqon waaye dee hal dad miyay noqon karnaa marka anigu waxaan aaminsanay fursad inay jirto taas lagu sameeyo
cabdi xakiin xaqiiqa la dugsan kara miyaa tahay marka arrintaasu soomaalida degmada geeska africa
rabadan walaal waad mahadsan tahay waa run saaad ka dhawaajisay soomaalidu soomaalidii weyneed ee soomaaliya ayaa mushkilad badan dhexdeeda ka jirta marka su-aashaas waa su-aal meesha ku jirta laakiin runta marka laga hadlo soomaalidaas lafteedu soomaalida soomaaliya waxaad moodaa waan ka shaqaynaa dowlad maamulada dhexe iyo maamulka dhexe iyo maamulada goboladaba si fiican baan ula shaqaynaa waxaad moodaa inay iyada lafteeda rajo badan iyo sidii hore soo dhaamayso laakiin soomaalidu inay mid fahmaan ayaa lagama maarmaana oo ah bariga africa sidii shirkaba laga sheegay aad buu isku bedelaya mana sugayo soomaalidu hadday taa fahanto waxay noqon karaan bridge ay isaga gudbaan dowladahani ay kaasoo fududayn kara horumarka iyo iyo isdhaafsiga hantida marka soomaalidu waxaan u malaynayaa inay u baahan tahay fursad fiican inay meesha jirto oo ay ka faa'iidaysan karto
anigoo soo koobayaa run ahaantii aad baan ugu mahadnaqaynaa heritage institute inay maaragtay soomaalida geeska africa meel kastay joogtaba inaan isku nimaadno oo arrimahaynaan ka tashadano arrimahan maaragtay hadda geeska africa ee maaragtay saameyn ku leh deegaanka gaar ahaan soomaaliya iyo aad saad su-aasha aad noo soo jeedisay waa arrin u baahan maaragtay in daraasad laga sameeyo oo sanadka dambena insha allah waxaa laga yaabaa in meel soomaaliya ka mid ama somaliland inaan ku qabanno kolka insha allah intaasaan kusoo gabagabaynaya jaweeriya bal ka waran soomaalida degmadana geeska africa iskaashi dhex mara iyo in la xoojiyo maaragtay wax wada qabsiga ma tahay xaqiiqa la dugsan karo
yes waxaan aaminsanahay waa xaqiiqo la dugsan karo shirkan intuu noo socda waxaa aad iyo aad usoo noqotay arinta opportunity soomaalida inay haystaan fursad iyaga dhexdooda afkaartooda ku midayaan isbeddelkan oo geeska africa ka socdo waxay fursad u tahay inay iyaga nasarkooda midoobaan kadib ay si fiican uga qayb qaadan karaan horumar uga gaari karaan isbedelkan socda intaas ayaynu ku soo gebagabeynaa barnaamijkeennii faaqiidaada toddobaadka ee dooda jimcaha dhammaantiin aad ayaanu idinka mahad celinnaa wakhtigaad siiseen barnaamijka dooda waxaa igala qayb galay cabdixakiin maxamed yuusuf oo la taliya u ah hay-adda soomaaliya stability fund oo degan magaalada nairobi kana shaqaysa xasiliinta iyo dibudhiska soomaaliya cabdiwaasac maxamed mahdi oo la taliya xagga ganacsiga iyo maalgelinta u ah madaxweynaha kililka soomaalida etoobiya juweeriye maxamed biixi oo ah b h d arrimaha siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga oo degan london xuseen qaasim xaashi oo ah agaasimaha hay-adda kasma dheef oo ka howlgashay geeska afrika kana shaqaysa daraasaadka cilmi baadhista iyo hirgelinta barnaamijyada maamul wanaagga tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ramadaan muuse ayaana soo jeedinayay faaqadaada toddobaadka halkaad weli laga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan washington haatanna waxaan idiin soo qabanay heesta lover waxaa ku luqaynaysa axmed queen anoo libinta caashaqa liibaan ka gaaray hadnalaaca beenta kalulo kalulo oo hasii deyn dadkii macaanaa ee xamdikuyn iyo heestii lofar ayaan intaas ku soo gebagabaynaynaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa jaale cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray oo idinla nabadgelyo
laba noqoshadaaduna adiga ilo
qaliib baan ka gaadhaye adna lahaa cabeenta kaluu dhuuha siisay anuu miginti aan shaqaliibaan ka gaadhaye adna lahaa cabeenta